hadday ka furteen kiiskaas haddii boolisku daba galay balcida furatay iyo saytaano raadki aanu helay waxaanu helay shantaa nin iyo laba beteri ilaa haddeer inta la tursan yahay waa saddex beteri kii kaleeto raadkiisaanu ku joognaayo waa la sheegayaa xagga iyo buuraha iyo tilmaan baanu daba joognaa shantaa nin laba waxa weeye nimankii bahalaha gartay oo la wareegay saddexna waa nimankii bahalaha soo furtay waa garta
kiiska naga dhiman waxa weeye bahalkaa bateriga aanu naga maqan oo raadkiisa aanu helo iyo wixii ku taxalluqo oo weli naga dhiman waa garta marka kabacdina si deg dega baanu maxkamadda u keeni doonaa oo wixii horrac ahaa oo dham waa noo qoran yihin waa noo diyaar solo intaasaan hornaa wixii kaga buuxsami kara galdacwadeedka inaanu kaga soo darro aan haddeer noo dhiman waa garta marka baalayaashan ee batriyaasha lagala baxay xageebay magaalada kaga yaaliin
waxaa lagu yidhi waxay ku yaaleen waddadaa dheer oo laamiga dhinaca ay tahay anigu maaqaano dee anigu ninkii saldhig haysiyey waa maqan yahay saldhigu waa dogto waa taqanaa waa saldhig haw badan oo habeen afar iyo labaatan saac open ah haddeer waxa buuqayaan ku dhex jira waa maxabiis anagu xabiis ma fadhiisano awoodba waa u weyne marka waxay ku ficnaan lahayd arrimaha qaarkood oo iga dhiman inaad mar labaad kusoo celisaan
marka maadaama dadkan lasoo qabtay maxay iyagu idiin sheegeen marka sideese loo soo qabtay waa qiraal kulligood qiraal bay ku yihiin qof weliba kaalintu ka galay buu qiraal ku yahay kuwana inay soo xadeen kuwaanu ka iibsadeen
waa garta marka sidee dadka marka lagu soo qabtay
dadkan waxaa lagu soo qabtay dee raadad baa jira la raaco oo boolisku shaqadiisu adigu tabar inkastoo waddanku waddan burbur badan gala yahay oo iska tabar daran yahay haddana curaan baa jira dadweynaa jira bahalaha dee dhul baa la geenayaa waa la isticmaalaya isticmaalkooda lagu ogaanayaa wax si caadiya loo kala iibsado maaha ama waddanka ku badan siyaalahaas curaankaasa lagu helay
waa garta marka arrintan wax sharciga oo idinkaga degsan ma jiraan maadaama ay qayb ka tahay hanti dadweyne khasab qaynuunkaa qoraya qodobo badan buu le waxaan waa tuugo tuugadaas dee ciddii leh ama xatooye xoolo dadweyne ha noqoto ama shaksiyaad ha laxado waa waa arrin qaynuunku aada iyo aada u laba dhigo weyo buuxda marka muxuu ka qabaa marka qaynuunka
qaynuunka wallaahi haddeer dee kama horrici karo ilaa uu kiisku soo ururo uu soo dhammaado xukunku waxau noqon doona maxkamad baa iska leh laakiin dee hanti dadweyne wariyayaashuba waa yaqaanin waxa ay tahay hantida dawladda waa garta marka maxay idiin sheegeen marka in bitriyaasha iyo sababtay ula baxeen
baahi baa ugeysay waad ogtan waddanku meeshu marayo waa taasu isweydiinu ma baahna dadku kuwa aan tuuga ahayn baa tuuga noqonaya markii baahidu badato haye marka dee waxaanuun macno kale ma laha waa un ba dad ummadda baahan oo waxba aan haysan meeshay arkaanba madaxay ku dhufsanayaan waa garta marka maxay idiin sheegeen marka iyagu waan u isticmaalaynaa idiin yidhaahdeen dad baa laga iibiyaa waxaa loo isticmaalaa maxaanku idhahdaa qalab badan dabkan waa d c saad ogsantii dabku a c iyo d c weeye d c ga waa wax guryaha lagu shidan karo adigoo aan koronto haysan oo joogto ku ah oo solar aad ku xiranayso koronto adigoo aan wax korontaa lacag ku bixin baad guriga dhiganaysaa xabad solar aadsanaysaa lambadaha ku xiranaysaa uma baahnid markaa beteri buuxin raba maaha waa dari beteri daray beteri weeye oo kharash ku baxaayo inta cimrigiisaaba kuu shaqaynaya waa garta marka nimankii iyagu ay ka iibiyeen oo aad sheegtay in iyagana lasoo qabtay lacag intee laeg bay ka siiyeen markaa wax badan maaha siay noo sheegeen adigu lacago lixdan lixdana weeye wax lasoo xaday maaha wax qiimaysi ma siistaane wax yar bay iska siistaan tugadu sidoodaba waxay soo xadaan
waa garta marka nimanka laga iibiyey maxay yidhaahdeen iyaguna waa u waa u isticmaalayna
nimanka laga iibiyey de waa sida aan kuu sheegay waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa dadka aan awoodda u lahayn ama meelaha fogfog degan baa isticmaala waxaana guryaha u shitaa oo ku jaajgaraysa telefoonada iyo waxay u baahan yihiin wixii waa beteri waa dab d c ah
marka waa imise marka baalayaasha ee agabkan lagala baxay ee guud ahaantood baalayaashaas saddex weeye ilaa haddeer intaan hayno
waa garta marka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aada jeceshahay inaad bulshada la wadaagto
bulshada waxaan la wadaagaynaa dee bulshada waxaasan iyadaa leh bulshada waxay noqonaysaa waxaan ku dara waxaanu u sheegaynaa inay hantideeda ilaashato oo maxaan ku idhaahdaa ay wada shaqayso oo waxyaalaha ummadda ka dhexaysa ama kharbadaadaha aanay qarin ay usoo sheegaan hay-adaha shaqada askale oo amniga waa la shaqaynaynaa waanu udhagan nugunahay shaqo kale annagu ma lihin taasaanu aada ugu boorinaynaa ummadda